faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subax qodobadaas aa kaa dhagaysan doontaan waxaa wadaroor waxgaradkii saraakiisha ciidamada ammaanka cadaado oo ka wada hadlay sida loo adkay lahaa ammaanka cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow ra-isul wasaar ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya oo shir muhiim uga qayb galay wadanka turkiga ciidamada ammaanka galmudug oo saaka howlgallo dad badan lagu soo qaabtay ka sameeyey xaafada ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahin dharad oo kasoo baxaysa qaraxyo mataana oo shalay ka dhacay magaalada caasimaddahi muqdisho madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo sheegay in siyaasiyiinta hadda u xiran xukuumaddiisa ay yihiin qaran duubsiyaal wasaaradda dastuurka jubbaland oo magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay dib ogeysa dastuurka intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dar korana warka subaxee saakay u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax axada taarikhdan ay ku aastaysan tahay lix iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada ammaanka magaalada cadaado ayaa ka wada hadlay sida loo adkay lahaa ammaanka cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow mahad nuur raxmad ayaa faahfaahinaya kulankan ay isugu yimaadeen waxgarad maamulka degmada mas-uuliyiin ka tirsan galmudug saraakiisha ciidamada magaalada cadaado iyo bulshada ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee ku nool magaalada cadaado ayaa waxay tacso u direen ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen dadkii shacabka ah ee lagu laayay duleedka magaalada gaalkay xarunta gobolka mudug dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa waxay si isku mid ah u cambaariyeen dadkii lagu laayay magaalada gaalkacyo gudoomiyaha degmada cadaada cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootole oo kulanka dahfuray ayaa sheegay inay wax laga xumaada ay tahay in la dhibaateeyo dadka shacabka ee ku nool deegaanada maamulka galmudug ee kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya degmada gaalkacyo qaybta galmudug lagu laayay dadka soomaaliyeed lagu xasuuqay iyo shil asaguna ka dhacay dhowr beri ka hor baadiyaha degmada dhuusamareeb oo isagana afar qof lagu dilay waxaanu leenahay in halkan ayaanu iskugu nimid waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa acdaa walahu maa akhada ilaahay wuxuu bixiyaan asagaa iskaleh wuxuu qaatana asagaa iska leh meeshaas waxaan leenahay musiibo ayaa ka dhacday labadaas shilba musiibay ahaayeen weliba waxaad moodaa inay sii kala gedisnaayeen oo midka dhuusamareeb agagaarkiisa ka dhacay si kama ah ayaa la sheegay inuu ahaa dee mas-uuliyiinta reer dhulsamareebeed iyo agaarkaas dadka joogay caddayn ka rabtaa qaar ka mid a dadka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kulanka ka soo qayb galay iyo odayaal dhaqameed ayaa dhankooda hadalka qaatay waxayna sheegeen inay tahay wax laga xumaada waxa ka dhacay magaalada gaalkaayo xarunta gobolka mudug ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun meeshan waxaa la isugu yimid dhacdadii dhacday labada goor oo kala dambeeyey annagoo la yaaban dhuusamareeb waxaa ka dhacay waxaa ka dhaca dhuusamareeb dusheeda dhiin welis waxaa ka dhacay annagoo la yaaban oo la murugaysan ayaa waxaa dhacay wax fool xun oo aan la hadlil aan nahay oo annaga dhan aad iyo aad aan uga xumaanay xasuuqii xala dhacay aad aan uga xunnahay waxaana dalbayaa haddii ilaahay idmo sharciga in lagu soo dhowaado xafiisku waa furan yahay kitaabku waa saaran yahay garsoorka waa joogaa ninka balanbal jooga garsoorka iyo ninka hobya jooga iyo intii ka dhaxaysa galabta mas-uulana ka ah waana iska warqabnaa waana wada shaqaynaa waxa qaybaha kale kala galay nama kala gelin sharciga islaamka iyo qaynuunkii dalka intaba waan haynaa waa mahadsantihiin xafladan oo maanta qabateen oo niin qobateen madi una reer gonfal galbeed anna oo ku qobateen adaada dhabka gaalka ay ku dhii ini ku huntiin ku moojiyaa sang niin qobateen ununa niin ku weeriteen ka mahadsantiin dhibaatadaas uga kadheedi iida niin taabati boqolkiiba sagaalun safaylana niin taabati wal haddi geega la sheegow aflaylaka sheegow ma-e toomay liyaabanaynay kordhiidi dhuusmareeb iyadoo tii lawalwalsigna se wal anjiraan inta laasiinku gali lana haddana maybana ninka daray gaalka ay tii halay kordhiidi ilaahay ku tuugana in ilaahay ummadda dhimatay ilaahay in gargaara ilaahayna niin wahdanareysa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun antay ku dhimatay oo agoontootayna ilaahay weynaa wahdaay sabar iyo iimaanka sii may eed iyo eed aan ambaarayaana dhibaatadii eed ahaaytay naniin jeysadii reer koonfur galbeed ahaan dadlanka jeysadii dalka soomaaliyeed waa isku mid ummadda soomaaliyeed waa isku mid ugu dambayntii taliyaha saldhigga degmada cadaado ugu dambayntii halkaasi ka hadlay ayaa shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka magaalada cadaado iyo deegaanada galmudug in looga taxsiyeeyo dadkii xasuuqa lagu sameeyey ee ka dhacay deegaanada galmudug waxaan leenahay dadkaas walaalaheena allaha u naxariisto waxa ku dhacay wax raalli laga yahay maaha waa wax laga xun yahay waa dad wax magarataa wax ay sameeyeen mana loo daynayo waa la dabadaba joogaa haddii allah idmana waxaan rajaynaynaa in sharciga la horkeeni doono iyadoo hay-adaha amnigu ay ay gacanta isku qabsan doonaan ay ka wada qayb qaadan doonaan si sharciga loo horkeeni lahay waxaan leenahay haddaan ka soconno hay-adaha amniga ee degmada cadaado arrintaas waxaan ka taagannahay meel cad waxaanan ka geli doonaa haddii alla yidhaahdo feejignaan weyn waxaana rajaynaynaa inaynan u dul qaadan doonin dadka waxyaalaha foolxumada ah ku samaynaya dadka walaalahooda ee dhex jooga aana ka feejignaan doono si cadna aan ciddaan ku tuhunno ama aan ku maqalno aan tilaabo uga qaadi doonno waxyaalo yaryaroo dhacayoo hadda ay ugu dambeyday dad fawdeeye xataa aan wakhtiya lasoo dhaafay tilaabo cad ka qaadnay dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ku dhaqan gudaha galmudug ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan kadib markii deegaano ka tirsan galmudug lagu dilay siyaabo kala duwan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulada qadar ayaa shir muhiim uga qayb gelay magaalada istanbul ee wadanka turkiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulada qadar ayaa si rasmi u furay shirka qurbajoogta soomaaliyeed oo ka dhacaya magaalada istanbul ee caasimada wadanka turkiga shirkan oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa waxaa looga hadli doonaa dib ushaysiinta ganacsiga arrimaha deegaanka iyadoo si gaar ah diiradda lagu saari doono caqabadaha iyo fursadaha laga faa-iideysan karo ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulada qadar oo khudbad ka jeeshay furitaanka shirkaasi ayaa sheegay in aada muhiim u tahay in qurbajoogta alaba jibaaraan doorka ay ku leeyihiin dibudhiska ganacsiga horumarka guud ee wadanka soomaaliya waxaan rabnaa soomaalida maanta iyo qurbajoogta doorka ay ku leedahay qolyihiinna dalka jooga ee qurbaha ka yimid run ahaantii soomaaliya xogogaal baa u tihiin qolyaha oo waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa waxaad og tahay ma kuu sheega qolyaha aan qurba joogtaha ee aan dalkii ka warqabin waxoogaa baan rabaa inaan ka taataabto koob iyo sagaashankii baynu burburnay taariikh dheer baan lahayn waan soo halgannay dowlad rayada ay noo dhalatay dowlad militariya ku xigtay soddonkaa sannadood qaran jira oo qableh baynu ahay waa burburnay waan baabaanay waan qaxnay ilaahay idamkiisa carta ayaynu isugu nimid ee, muddo dheeroo shirardinu heshiisiini jireen kadib labadii kun wax wanaagsan baa soomaali u qabsoomay nidaamka afar dhibic iyo shan iyo dowladnimadii aasaasantay tabashooyin ha jiraan xal miya mise xul miya waa wax kaleoo la isweydiin karo laakiin ugu yaraan adaraaskii baa soo noqday madaxweynaha soomaaliya waaye waa cabdilqaasim ra-iisul wasaaruhu waaye waa cali khaliif gale wasiirka arrimaha dibadda waaye waa ismaaciil buuba wasiirkii boostadu mee waxaa soo noqotay adarayskii haddii warqad lagu soo dirayo soomaalinimadii yagleel baa inoo dhacay ilaa laba kun iyo afartii bay jirtay laba kun iyo afar imbigaati markii lagu shiray dowladdii cabdilaahi yuusuf duruufo kasta ha dhacaan een, ha dhaco halgankii muqaawamada iyo taangigii tigreega iyo inaynu xabashi la dagaalanno haddana calankii soomaaliya aakhirkii madaxtooyadu ka degay oo madaxtooyada la aasaasay in calankii soomaaliya iyo madaxweynihiiba joogaan dowladdii joogta xamar laba kun iyo afar lix ilaa laba kun iyo sagaal duruuf baa jirtay waxba inoo qabsoomayo soo kordhayay laba kun iyo sagaal ilaa laba kun iyo toban madaxweynaheennu waa joogaa wax wanaagsan baa inoo qabsoomay afkaartii kala duwaneed maxaakiimtii islaamiga ahaa shan boqol iyo konton baarlamaana dowladdii adareyskii oo sii kordha iyo meel inay soo gaadhsiiyeen inay ku wareejiyeen laba kun iyo sa- labiyo toban ilaa lix iyo toban dastuurku meelgaadha iyo dowlad maamul goboleedadii oo oo- oo dhammaystirmay iyo nidaamkii dowladnimada yegleelkiisii iyo caalamkii oo inagu soo jeedsaday inaynu umad jirtannahay iyaduna waa hanaqaadkii la ay do- xukuumaddaasi inoo dhisan tahay dastuurkii kumeelgaadhka ahaa uu baahan yahay in lasii ablaableeyo Een, dowladnimadaa qori isu dhiidhiibka ahayd ee madaxweynayaashii min Cab- cabdulqaasim ee, cabdilaahi yuusuf sheekh shariif xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaareyaashoodii xukuumaddiiba wax wanaagsan soo qabteen heerna soo gaadhsiiyeen maanta madaxweyne farmaajo wuxuu hormuud inoogu yahay iyo ra-iisul wasaaruhuba in halkaa la- aynu ka sii hana qaadno soomaaliya sharaftii iyo karaamadii lahaydna dib ay ugula soo noqoto labadaas sannadood iyo barhkaa wax badan baa xukuumadda u qabsoomay wax badan baa dowladda u qabsoomay waxay u maqasheen tubaha waaweyn ee ay xukuumadda iyo dalku ku shaqaynayo oo ugu horreeyo amnigu haddaan amni jirin nabadi jiri mayso nololi jiri mayso dalna jiri maayo oo ku xiga dhaqaalaha oo dibahabayn u baahan siyaasadda loo dhan yahay oo arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka hal qod- hal qof iyo hal cod iyo barnaamijka isxilqaan iyo arrimaha bulshada amniga waxaynu la halgamaynaa cadow aan muuqanin oo inaga qarsoon haddii cadowgu qof aad garanayso kaa soo hor jeeda uu yahay waad ku duushaa waad iska dhicisaa laakiin cadow kalarkeenna la eg jaarkaaga ah walaalkaa ah gurigaaga jooga meel kasta kaaga dhuuman kara ayaynu la halgamaynaa oo ku dhisan aragti dhiig iyo cab ah oo la soo waariday kun iyo afar boqol iyo dheeraad sannadood ayaynu muslin ahayn soomaaliya waa dadkii ugu hor islaamay adduunka ee ay hijratul uulaa soo gaadhay dhaqanna umaynaan lahayn intaasoo dhan diinta islaamka waa la fidinayay culimo waaweyn oo soomaaliyeed oo od gumaystihii la halgantay oo diinta fidinteeda ka qayb qaadatay ayaa inala joogtay laakiin inta ay wax qaldameen waxna soo kordheen waxa weeyaan kun sagaal boqol lixdan iyo toddoba intii saxwada islaamiga ee cusubi ay hana qaaday afkaarta kala duwan ee salafiga ah fikirka ikhwaaniga ah ka jihaadiga ah waxyaaba laynoo soo waraariday ee ninkii wadaadkii soomaaliyada tusbaxuu rogi jiray ee iska cibaadaysan jiray biyaha fiyo oo kiciyaa ay yimaadeen shirka qurbajoogta soomaaliyeed oo ay maalgelisay shirkadda isgaarsiinta horumarka telekom soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgelaya muwaadiniin soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha caalamka waxaana la filayaa in laga soo saaro natiijo iyo talooyin kaabaya horumarinta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ciidamada ammaanka galmudug ayaa saaka howlgalla dadban lagu soo qaatay ka sameeyey xaafadaha ka kooban tahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararka saaka naga soo gaaraya gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in halkaas oo ka socdo howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gudaha magaalada gaalkacyo howlgallada oo sameynayaan ciidanka ammaanka ee galmudug ayaa waxaa ka socdaan xaafadaha ka kooban tahay degmada gaalkacyo ee qaybta galmudug ciidanka ayaa guriguri u baaraya saaka waxaana shacabka ay weydiinayaan aqoonsi cida taqaanaan sida uu sheegayo wariyaha raadiyo xadaada ee ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xasan cabdiraxmaan aadan fantastic waliba howlgallada lama sheegin cid rasmi ah lagu soo qabtay hase haatee ciidamada ayaa gelaya inta badan guryaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan qaybta galmudug saraakiisha ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa waxay sheegeen inay ku daba jiraan qaar ka mid a kooxihii shacabka ku xasuuqay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saddex iyo toban ruux oo habeen hore ku xubaysan ay ku dishay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kasoo jeeday deegaanada koonfur galbeed iyo hirshabeelle kooxda dilka geysatay ayaa ka cadhaysnaa sarkaal ka tirsan ciidanka nabadsuuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahin dhereed ah ayaa kasoo baxaysa qaraxyo maataanaha oo shalay gargelay magaalada caasimadda ah ee muqdisho liibaan cabdiciise taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey laba qaraxo maalintii shalay aheyd ka dhacday magaalada muqdisho kuwaasoo ciidamada amnigu ku raad joogeen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeyo guuto bashiir cabdi maxamed americo oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegeen labada qarax ay ka kala dhaceen agagaarka taalada sayidka iyo meel u dhow hotel africa gaar ahaan bartamaha kontaroolka ee wadada aada garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho maalintii shalay aheyd waxaa mar ka dhacay laba qaraxo mataana ahaa kan koowaad waxa uu ka dhacay taalada sayidka agaarkeeda waxaana ku dhintay sagaal qof halka dhaawac uu gaarayo shan iyo labaatan qof qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay agaarka hotel africa gaar ahaan meel ku dhow bartamaha kontaroolka wadada aada ereborka waxaana ku dhintay darawalkii waday halka uu ku dhaawacmay mid kale oo la socday waxaana hadda gacanta ku haya ciidamada booliiska ayuu yiri taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed americo sidoo kale sarreeya guuta bashiir cabdi maxamed americo waxa uu sheegay in labada gaari ee qarxay ay ku raad joogeen ciidamada islamarkaana iyagoo eeryanaya ay qarxeen waxaana gaariga qarxay ciidamada kusoo wargeliya qof shacab ah ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed americo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan laamaha amniga bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed habe wanaagsan waxaan halkan usoo istaagay anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska ah taliyaha ciidanka booliiska inaan warbixin idinka siiyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada abaaro toddobadii iyo labaatan ama halkii saa toddoba saac iyo labaatan ama saddex iyo toban iyo labaatan marka la yidhaahdo waxaa ka dhacay laba qarax oo isxiga magaalada xamar kan koowaad uu ka dhacay taallada sayidka agaarkeeda meesha la yidhaahdo masaajidka ka soo horjeeda shirkadda haas waxaa ku dhintay sagaal qof waxaa ku dhacawaamay shan iyo labaatan qof qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka hotel afriik gaar ahaan meel u dhow barta kontaroolka ee waddada airboortka aadda waxaa ku dhintay ninkii gaariga wada qaraxa ah dhagraqabihii iyo kii la socday oo ku dhaawacmay oo ciidanka booliiska hadda ay gacanta ku hayaan labadaa qarax labada gaari ee qaraxaysiday waxaa ku raad joogay labadaba ciidanka booliiska mar walba iyagoo fiirsanaya fursad ay ku joojiyaan mid waxaa loogu yimid barxadda sayidka ayaa xabadaha lagula bilaabay laabadku ku galay halkaasu ku qarxay kan labaadna sidii loo waday isagana waxaa ku qarxay meesha haddaan idin soo sheegay ee ah biyo-degeenka waddada airboortka qaraxdaha sidoo kaleeto waxay geysteen khasaaray geysteen khasaare waxay u geysteen baac mushtarkii shaqaynayey waxay u geysteen khasaare dhismayaashii meeshaas shacabka ay lahaayeen haddaba shacabka soomaaliyeed gaar dhammaan ahaanba caam ahaanba waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka booliiska ka codsanaya habeenay maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan ay ciidankan lahayaan qarkii uu soo tallaabay ninka ugu horreysa soo sheegay nin shacab u ahaa waxaan kaloo ku urgelinaa shacabka in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha inaana gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argixisa ah dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aanan u aabba yeelayn maatada ummadda soomaaliyeed hantida ummadda soomaaliyeed cidna aanan ka naxaynin oo ay tahay muqadas qof kastoo muwaadin oo soomaaliya oo damiir leh inuu kaalintiis ka qaato uu soo sheegay meesha wax ka jiraan waalidiinta abbayaasha iyo hooyooyinka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay guryahooda aanay ku haysanin qof al-shabaab ah haddii shaki ka galo ilmahooda xitaa inay soo sheegaan oo ay dhib ku geysanayaan ka badan haddii ay qariyaan waxaan shaki aanu ku jirin inay inay sharciga jebinayan dalka inoo yaalla inay laftigooda qayb ka noqonayaan dembigaas la gala inay ka mid noqonayaan intaa markaan kusoo gabagabeeyo waxaan idinla wadaagayna oo kaleeto waxaa waaye digniinta noocaasa oon leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba amnigooda wax ku darsadaan mar labaadna aan ku celinayo guryaha la karaynaya in laga taxadiro ilmaha guryaha lagu haysto in hoos loo fiiriyo ilmahaagu inuu yahay ilmo saalaxa oo aan la tashkiilin iyo inuu yahay ilmo tashkiilsan hadday noqoto ilmahaga in lasoo tashkiila shaka hadduu kaa galo soo sheeg Waan ku gacan- waan kula garabgelaynaa waan ku cag- waan ku gacan qabanaynaa waa fiirinaynaa xaaladaas waxaan kaala qaban karno anaguna asalaamu calaykum waraxmat ullahi madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa sheegay in hadda siyaasiyiinta u xiran xukuumaddiisa ay yihiin dad qarandoomsiyaala madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa markii ugu horeysa ka hadlay xarga ay xukuumaddiisa kula kacdo siyaasiyiinta reer somalilana xarga ay somalilan u geysatay siyaasiyiinta ayaa sare u kacay muddada xilka u hayay madaxweynaha maamulkaasi muuse bixi cabdi taasoo xabsiga ay ku gurtay siyaasiyiin badan oo mucaaradka ah xukuumadda hogaasho madaxweyne muuse bixi cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan islamarkaasna su-aal ay weydiinayeen warbaahinta madaxa bannaan ayaa wax laga weydiiyey xariga siyaasiga ee xukuumaddiisa u geysato mas-uuliyiinta kasoo horjeeda waxauna sheegay inay yihiin dambiliyaal somalilan dambi ka galay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in xabsi laga taxaabaya shaqsi kasta oo u gafa qaranka somalilan masab kasta u doono ha ahaadee wuxuuna yidhi madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi xarga siyaasiga ma aha xargan dambiilaha badanaya dambiilahana oo alxidhaya siyaasiyiinta dhaktirinta dhammaanteed dambi way geli karaan adigoo waryo geli karaa baayac mashar waa geli kartaa dambiilayaashuna way qabanayaan xukuumadda somalilan waxayna u taagan tahay inay ka hortagto dadka dambiilayaasha ah ee ku sugan gudaha magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan wasaaradda dastuurka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlayay dib-uwisa dastuurka mascuud cabdulaahi aadan tababarkan oy wasaaraddu baryahan u qabanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid a dowlad goboleedka jubbaland garyaqaano iyo sidoo kale ururada bulshada wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalk ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan bulshada ay ka qayb qaataan dhammaystirka dastuurka wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalk ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan bulshada ay ka qayb qaataan si loo dhammaystiro dastuurka qabyo qoraalka ah wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dastuurka qabyo qoraalka ee dalka in aan weli la dhammaystirin wuxuuna mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradda dastuurka iyo guddiga dastuurka qaranka uu ku eedeeyey in aysan daacad ka ahayn dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ee dalka tababarkan loo qabtay bulshada ku dhaqan shanta xaafadood ee magaalada kismaayo ayuu wasiirku ugu baaqay in ay ka qayb qaataan islamarkaana wuxuu sheegay in guud ahaan la gaarsiin doono deegaanada xorta ee jubbaland tababaradan ku saabsan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ee dalka
keliya maahan inaan kismaayo ku qaban doonno waxaan ka qaban doonaa dhammaan deegaanada dowlad goboleedada jubbaland degmooyinkeeda hadduu ilaah yidhaahdo mar dhow uu ka bilaaban doono asagana ma ku koobnaan doono degmadan kismaayo oo keliya ah sidaa darteed waxaan rabnaa marka mar haddii dastuurka uu uu yahay dastuur umad soomaaliyeed ay leedahay waxaan rabnaa marka idinkuna inaad fahamtaan uu yahay mid inuu mustaqbalkan soo socdo soomaaliya dhow yahay midka keliya la rabo in lagu dhaqmo oon laguna heshiiyey waxaan rabnaa marka inaad idinku fahamtaan dastuurkaas qodob qodob u dul istaagtaan maadaama nala joogo sharci yaqaan qodobada ka hor imaanaya diinta islaamka waxaa markaa uu yahay dastuurkan oo idinku aad leedihiin la rabo beri inaad ku dhaqantaan iyo ummadda la joogtaanba inaad u sheegtaan casharada maanta aad qaadan doontaan ilaa iyo beri tukan uu socon doono waxaan rabnaa inaad saa wax u fahantaan waxaan leeyahay marka dastuurkan haddaan aan kelmado gaagaaban aan ku darsado dastuurkan wuxuu soo maray marxalad aad u fog runtii meelo badan buu soo maray ilaa iyo labaatan iyo dhowr sano uu soo socday maanta halkan uu soo gaaray waxaa laakiin nasiib darro ah aan leeyahay dastuurkii soomaaliya oo hadda qabyo qoraal ah oo la leeyahay maalin kastoo shan cutub iyo shan iyo toban baan dhammaynay hadda wuu dhammaaday hadda waxaa la leeyahay wuu dhammaaday waxaan rabnaa annaga fooreen fara badan waxaa jiray haddaan nahay jubbaland oo aan waxba kala soconin qayb ka ahayn meeshuu marayo meeshuu hadda uu taagan yahay waxaan kala soconno ilaahay abuurtaa ma jiraan haddaan nahay dowlad goboleedka jubbaland dastuur ummad ay leedahayna ma ahan koox inay intay qol ku xerato ay tidhaahdo dastuur oma soomaali u samaynaynaa dastuurkii ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey ma ma ahaan karo in qolo qole la gasho ama qolo qol mugdiga gasho ay waxay doonaan soo qortaan ama danano siyaasadeed ha noqoto ama wax kale ha noqdaan waxaan marka caddaynaynaa horta midka hadda socda oo dastuurkaasi qabyo qoraalka ah oo hadda dib ugista lagu sameeyey annaga ka jubbaland ahaan waxaan kala soconnaa ma jiraan meel lagu qorayey meel lagu bedelayna goobjoogka maan lahayn cid tale naga siisay oo naga wargelisayna ma jirin tanla kumaan lahayn waxaan ogsoonaya marka in la leeyahay dastuurka soomaaliya dastuurka inuu yahay bulsho inuu ka yimid bulshaduna ka dhaxayo mar hadduu bulshada ka dhaxayo ee qolo gaara qolo la gasho muxuu noqon karaa marka yaa lagu dhaqayaa beri yaaba cidda amirtiisa qaadanayso mar hadduu bulshada ka yimid uudan waxba ay kala socon marka waxaan leeyahay allah ha fahansiiyo dadka noocaas oo raba dastuurka halkaa ku wada waa mahadsantihiin mascuud cabdulaahi aadan jubbaland t v magaalada kismaayo guud ahaantaasi uu ku dhan yahay warka subax uu soo saaray in la socodsi anigoo xasana cumar axmed rahaam saxaafa imaad nuur axmed iyo liban cabdi ciise ay farsameynayeen tan intana warkana warkii kaga daba kulma doona subax wanaagsan